wasiirka arrimaha dibadda ee dalka itoobiya ayaa isagoo warbaahinta kula hadlayay gudaha dalkaasi waxa uu soo hadal qaaday arrimo dhowr ah oo ay ku jirto awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku sii xoogaysanayso bariga afrika iyo inaysan marnabo ogolaan doonin in ciidamada qaahira ay qayba ka noqdaan howlgalka cusub ee labada kun shan iyo labaatanka la doonayo in lagu soo qaado dhulka soomaaliyeed mar uu ka hadlayay wasiirka arrimaha dibadda ee itoobiya awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee marba marka ka dambaysa ku sii xoogaysanaysa bariga afrika ayaa waxa uu qiray in awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka xoogo badan tahay sidii hore islamarkaana ay ka duwan tahay sida ay malaynayaan dadka qaarkood wuxuu carabka ku dhuftay inay militari ahaan ka xoogan yihiin sidii hore wuxuuna ku tilmaamay awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab inay ka mid tahay ururada jihaadiga ah ee gaaray isku-filnaanshaha dhaqaale iyo midka siyaasadeed islamarkaana aysan marnaba suuragal ahayn in la iska indhatiro awoodani ku sii baahayso gobolka ayuu hadalkiisa sii raaciyey wasiirka arrimaha dibadda ee xabashida ugu dambeyntii waxaa ninkani uu soo hadal qaaday duulaankii madaxweynaha dowladda federaalka uu ku qaaday deegaanada wilaayaadka islaamiga ah islamarkaana uu ku faanay in awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ku soo afjarayo muddo yar oo gaaban ayaa waxa uu masiirka duulaankaasi ku tilmaamay mid halbacaad lagu lisay noqday islamarkaana uu bannaanka soo dhigay taagdarrida iyo dacfiga dowladda federaalka ee ku tiirsan shisheeyaha